Aan ku bilownay abaarta Soomaaliya ka jirta awgeed, waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya tirada carruurta shanta sano ka yar ee u geeriyoonaya nafaqo-darrida ay keentay gaajada. Isbitaalka Carruurta ee Banaadir ee magaalada Muqdisho waxaa isdul tuban carruur aad u liidata oo abaartu ay raad badan ama ba'an ku reebtay. Wariyaheena VOA-da Jacfar Kuukay ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
abaarta ka jirta soomaaliya ee malaayiinta qof saamaysay hay-aduhuna ay ka digayaan suurtagalnimada inay macaluul isku beddesho ayaa si gaara halis u gelinaysa nolosha malaayiin carruura oo nafaqa darro darani ay soo wajahday qaar ka mid a carruurtaasi ayaa haddaba bilaabay inay u geeriyoodaan natiijada ka dhalatay gaajada iyo harraadka isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho waa kan keliya ee la tacaala fouq-celinna u sameeya carruurta taagta daran ee abaartan ba'an ku saamoobay waxaa ku soo jabay waalid dhabarka iyo garbaha ku sida ubadkooda oo nolol iyo geeri u dhaxeeya iyaga oo rajo ka qaba in noloshooda la badbaadiyo sariirihii isbitaalku waa ay buuxsameen waxaanay shaqaalaha caafimaadka isbitaalku bilaabeen inay dhallaanka ay qaarkood naftu kusii dabayar tahay seexiyaan aad aan markii horeba loo qorshaynin inuu bukaanjiif ahaado maadaama aanay jirin meel kale oo loo sii xawili karo xabse maxamed xasan waxa ay ka howlgashaa qaybta lagula tacaalo carruurta ay nafaqa xumidu hayso ee isbitaalka tirada bukaamada bilihii hore noo imaanaya iyo marka laisku fiiriyo bilahan dambe aaday u bateen saddex laab camal tiradii horeeta ay ka badan yihiin xitaa waxaa dhacda marmarka qaar sariirihii intay buuxsamaan meela u dirna aaweeno isbitaalka isbitaalka ugu weyn oo qabta ilmaha nafaqadarida sariiro marmar qaar intii loo waaya waxaa dhacdo inay meesha caqabad ka imaato dhibaatooyinkaasaa ka mid ah carruurta halkan soo gaarta ayaa ah kuwa aad u nasiib badan inta badan waalidka ilmihiisa isbitaalka banaadir keena waa kuwa markoodii horeba ku noolaa labada shabeelle iyo nawaaxiga muqdisho kuwa meelaha fogfog deggan iyagu awoodba uma laha in ciyaalkooda ay dhul intaas la eg dhabarka ku soo qaadaan aadan maxamed xasan canugiisa oo abaartu ay ku reebtay nafaqa darro qarkana u saartay in uu geeriyoodo ayuu dhabarka kaga keenay meel tobannaan mayl u jirta isbitaalka hadda lagu daryeelayo raje ayuuna ka qabaa in wiilkiisa la badbaadiyo waxaan u keenay macnaha xagga naqabadaro macnaha oo maarata maarata alxamdulilah oo oo daawo aba jirin haanta uu soo qaaday marka daawadii markanta u imaadayna ilaahay aan noo gargaaray laakiin alxamdulilah salaan helnay waan noo gargaaray meel kasta waa ligeeyey marka alxamdulilah hadda bararkiin hadda sii hornama waana ka dhacay waana hadda weli waa waa sii haya inta badan dadka ay abaartu sida daran raadka ugu yeelatay waxa ay ahaayeen xoolo dhaqato roobka iyo daaqa ku baxa ku tiirsan laakiin waxa ay dunyadoodii meesha ka baxday markii afar xilli oo is-xiga uu roobkii baaqday sida ay ku warantay arbaay mahad qaasim hoola dhammaad hoola ma horba dhammaadeen ila halaan dowladda waa masaaiti dowladda waa masaaiti ilaa hadda dowladda waa masaaiti marka hadan jiridan hadan kordhiyi
madaxweynaha soomaaliya ayaa isagoo ka hadlayay munaasabadii shalayto lagu caleema saaray waxa uu mar kale deeqbixiyayaasha iyo soomaalida wax haysataba u diray baaq ku aadan in ay gurmad degdeg ah la gaaraan malaayiinta qof ee gaajada ugu geeriyoonaysa soomaaliya anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan dadka soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u beddelmin macaluul baahda waa abaartii ugu darnayd muddo tobannaan sano ah oo ku dhufata guud ahaan gobolka geeska afrika xeeldheerayaasha ayaa abaartan soo noqnoqota sabab uga dhiga isbeddelka cimilada ee saameeyey dhammaan dunida laakiin si weyn ugu taagsaday waddamada tabarta yar sida soomaaliya
mahadsanid jacfar kuukaay oo warbixintaasi nala socodsiinayay